anoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ku dhowaad saddex iyo labaatan milyan iyo bar qof ayaa la sheegayaa in ay haysato cunayari iyo hubanti la'aan geeska afrika guud ahaan dadkan ayaa isugu jira toban dhibic toddoba milyan oo qof oo ku kala nool dalalka soomaaliya kenya ethoobiya iyo gobolka karamoja ee dalka uganda inkastoo dadka ay cunayaraantu haysato ay ka yaryihiin tii sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka haddana waxaa jira inay aada u sarraysa khatarta in xaaladdu ay kasii dari karto maadaama la saadaalinayo in roobabka da-aya ay yaraan doonaan sidoo kalena waxaa dib u dhici doona xilli roobaadkii la filayay roobabka daahe ayaa la sheegaya inay saameyn ku sameeyeen dhulka oo hadda u muuqdo mid sii qalalaya maadaama horeyna ay usii yaraayeen roobabkii la filayay oktoobar iyo diseembar ee sanadkii hore dadka ka faalooda arrintani waxay sheegeen in roobabkii bartamaha abriil ay ahaayeen kuwo aada u yar waxaana xaaladdu noqotay tii ugu qalalay tan iyo sanadkii kow iyo siddeetankii haddaba saameyn intee leeg ayay gobolada soomaalida ay ku yeelan kartaa abaartan maxayse dowladda federaalkaha arrintan uga qorshaysan arrintaasi waxaan ka waraysan doonaa wasiirka beeraha iyo waraabka siciid xuseen ciid sidoo kale dhegeystayaasha ayaa su-aala weydiin doona inta barnaamijka aanu ku guda jirno mudana wasiir marka ugu horeysa kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aasha ugu horeysan rab inaan ku weydiiye waxay tahay waa sidee xaaladda beeraha ee soomaaliya iyo waxsoo saarka xilligan abaaraha laga degayo
waa mahadsan tahay falastiin waxaa ogtihiin waxaa la ogyahay in roobkii dayrta horta guud ahaan soomaaliya beeruhu waxaa lagu waraa waraabka beeruhu wuxuu ku tiirsan yahay gobolada koonfurta soomaaliya marka laga hadlayo labada webi ee jubba iyo shabeelle iyo dawa river labadaa webi waxay maraan dhul dhulka ay maraan dhul laba kun iyo saddex boqol oo kilomitir ah ayay gaaraan dhulka intiisa kale waxa wax lagu waraabiyaa waa roobka iyo ceelal la qodo roobkii dayrta ee sanadkii tegay akhirkiisi bilihii octoobar ilaa december waxay ahayd runtii dayr oo oo oo ka yar sidii la filayay kadibna biliha biliha guga laftigiisu hadda waxaa moodaa inuu daahay daahid ka sokowna uu u u maaragtay jilaal inuu jiro hadda webiga labada webiga shabeelle laftiis biyihiisu aada ayay u yaraadeen oo cilado ka jira xagga etoobiya qaabka ay u isticmaalaan webiga iyo fatahaadaha oo annaga laftageena xaggeena ku badan dayactir la-aan webiga haysata meelaha qaarkood oo amni daradu ay sababayso runtii marka xaalada cabsiya ayaa ka jirta guud ahaan saa sheegtay geeska africa oo dhan oo laga baqaya haddii roobkan gugu sida hadda uu ku socdo oo hooseyso oo kusii socdo in xaalad abaareed ay ku hafsan doonto deegaanka soomaaliyana ay khatar ugu jirto in abaartaas ay xoolaha iyo iyo iyo beeraha iyo dadkaba ay saameyso waxsoo saarka beeruhu marka guud ahaan wuxuu ku xiran yahay waxyaabahaas waxsoo saarka beeruhu sanadkan runtii wuu ka yaraa sanadkii hore duruufahaas aan sheegay oo la xiriira waraabka waxaa sheegtay waraabkaoo kale in cilada webiga ciladahaas ay ka mid tahay cilado ka jira dhinaca ethoobiya maxay tahay sababta webiga dhinaca ka yimaada ethoobiya uu u biyo yareeyay oo ciladahood is leedahay sabab waa ay u tahay
ciladuhu waxaa anagu aaminsannahay qaabka ay waraabka ay ka sameeyeen iyo waxyaabo mashaariic waaweyn oo runtii isticmaalkii biyaha ku ah saahid ku ah ayay sameeyeen taasoo hoos saameyn ku yeelatay socodka biyaha webiga shabeelle arrinta dareenkaasna waan la wadaagnay gobolada ethoobiya wafti heer agaasimayaal guud ayaa tegay ethoobiya oo kala arrintaas kala hadlay wasaaradaha ay khuseyso welina wadahadalkaas wuu socdaayo waxaan rajeynaynaa in lasii wado marka ma biyo xireenka biyo xireenkaa saameyn ku yeeshay maamulka kilinka shanaad ee soomaalidana waa kala hadalnay marka iyagu waxay leeyihiin anagu wax ficil oo hadda saameyn ku yeelan kara biyaha socodkooda aan sameynay ma ogin laakiin annaga waxaan aaminsannahay in webiga in isticmaal zaa-ida lagu sameeyey oo masaariic waaweyn laga sameeyey dhinacaas oo saameyn ku yeelatay xadiga biyaha soo gudbaya inta badan waxaa laga sheegtaa in ciladaha ugu waaweyn ee soomaaliya haysta ay tahay markii roobka da-ana in aan biyihii la kaydsan karin oon laga faa'iideysan karin oo biyihii laftirkooda markuu roob badan da-o ay dhibaato u keenaan beeraleyda iyo duunyada kale iyo dadkaba n marka abaaru dhacdana dhibaata ay jirto oo labadii xiliba ay dhibaata dhacayso marka maxaa u sababa in markii roob da-ana uu noqdo mid dhibaato ku ah wax soo saarkii beeraha iyo iyo daaqii iyo xoolihii marka abaari dhacdana ay haddana saameynteeda iyo dhibaatadeeda kale u leedahay maxay labada xiliba dhibaato u waa keenaya sax waa sax arrintaas arrin saxa weeye waa run biyihii markii roobku wadigu soo soo xilligu aadka u shumayana fatahaada fatahaada waxaa keena inta badan webiga oo dayac dayacan oo ciid ka buuxsantay oo waagii hore ciidda waa laga guri jiray oo si joogtaa looga guri jiray dayacaas ayaa runtii wuxuu keenay in webigii ciid ka aas- ku aasantay oo biyihii markiiba uusan ahayn karin oo gudihiisa uu intuu qudan yahay aada u yaraatay waxaa kaloo jiray berigii hore ee, biyo xireen weyn oo xawaali ku yaala jowhar agteeda oo dhowr iyo toban kilomitr oo square ah oo biyaha webigu marka uu xoog badan yahay lagu lagu duwi jiray lagu kaydin jiray marka webigu biyuhiisu reedaana lagu soo dib loogu soo celin jiray marka de- biyo xireenkaasuna runtii waa xiran yahay hadda oo aad ba uba u- burbur weyn baa gaaray muddadii dagaalka sokeeye hadda dhawaan ayaan dayactir ka ku bilownay oo annagoo kaashanayna dowladda turkiga iyo hay-ado kale oo ka shaqeeya horumarinta kaabayaasha beeraha waxaan rajeynayaa in ka biyo xireenka la dhisi doono markaan biyo xireenka haddii la dhiso wax weyn ayuu ka tari doonaa joojinta fatahaadda iyo joogteynta biyaha webiga sanadka oo dhan La- maxaa yeelay wuxuu kaydinayaa biyo aad iyo aada u fara badan oo awal ku fatihi jiray dhul ballaaran Eh, waxaan rajeynayaa ilahay inuu noo fududeeyo dhisma dhamaystirka eh, webigaas eh, biyo xireenkaas oo dhawaan in la bilaabi doono aan rajeynayno haddana qi- eh, fahmintii iyo hawlihii farsamada eh, la sameeyey waxaa kaloo jira isku day beeraleyda iyo iskaashatooyinka eh, gudaha eh, ka ka ka ka- ku nool webiga shabeelle gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyaguna inay dadaalo iskooda ay wadeen ay ku da- meelaha qaarkood meelaha webiga ka fataho lagu joojinayo hadda waxaan dayactiraynaa ilaa sagaal iyo toban barood oo ku taala webiga shabeelle eh, gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose oo meelihii uu ka fatahi lahaa ayaan dayactir lagu sameynayaa si looga fogaado in marka hadda biyuhu ay ugu bilowdaan uu fatahaado taasoo En- dhibaato weyn u geysata xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo isu socodka dadka intaba
aada umahadsan tahay n wasiir markana dhegeystaha n xiga ayaan dhegeystayaasheenaan siinaynaa su-aalaha n magacaaga adoo ku bilaabaya wasiirka beeraha iyo waraabka ayaa barnaamijka marti noogu ah maxaa weydiin lahayd
ha magacaygu waa cabdullaahi maxamed xasan cabdullaahi shariifka oo ku nool ama jooga een gobolladan koonfur galbeed gaar ahaan een degmada afgooye wasiirka marka waa salaamayaa een waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood oo gaagaaban oo ku aadan dhanka oo beeraha iyo iyo dhanka iyo een een een xagga abaaraha ka- ka- ka soo galaysa dhanka beeraha waxaan ognahay dalka een wuxuu ku jira xilli kuleela ah waxaa jira inuu guray dhammaan webiga shabeelle taas waxay keentay in beero badan oo ku xirnaa webigu ay yaraadaan wax soo saarkooda haddaba eh, wasiirka waxaan la- weydiin lahaa sidee xal looga gaari karaa dib u dhacaas ku yi- ku yimid een, webiga shabeelle annagoo oon ognahay biyo xereeno fara badan in laga sameeyey een, eh, in wadamada dariska la- ama wadanka dariska laha ee webigu naga soo galo ee Sh- etoobiya su-aasha koowaad waa taa su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo wasiirku haddaan israacsado waxay noqonaysaa adduunku wax ka dhacay isbedelo dhanka cimilada ah taasoo keentay wadanka inuu galo xaalad roob yari ah waxaana macquul ah in dalka uu galo abaaro sidee looga hortagi karaa marka xaaladahaas abaaraha loona kubcin karaa wax soo saarka beeraha wasiirka labada su-aal inoo ishaafiya ayaan jeclaan lahaa su-aasha koowaad oo ah eh, webiga shabeelle iyo xalka loo raadin karo waa xalka eh, sharaxaadii hore aan ku sheegay xalku wuxuu noqonayaa saddex eh, arrimood in la- la sameeyo kow horta webiga in laan dayac tirno oo ciidda laga saaro gudihiisa xirtay Eh, meelaha uu uu- ta labaadna waxa weeye in dayactirkaas oo isugu jiro ciidda in laga saaro iyo meelaha uu ka ka ka ka fatahaya in la xiro labo waa inaan kaydkii biyaha xawaaley oo jowhar ku yaalay inaan kaa kaydkaa biyahana inaan sameyno oo biyihii lagu hayo muddada uu xooga u soconayo hadhow markuu biyuhu yaraadaana lagu dib loogu celiyo qodobka saddexaad oo xalka noqon karana waa inaan la hadalno dhinaca kale ee uduga nooga yimaado ethoobia wixii dhibaato ku ah wadiga socodkiisa iyo xuquuqda biyaha ee dowla dadka soomaaliyeed ay leeyihiinna aan kala hadalno iyadana way socotaa guddi waxaa jira heer madaxweynuhu magacaabay oo guddi sare ah oo ka kooban wasaaradaha ay khusayso iyo khubaro soomaaliyeed ku takhasusay dhinacaas oo madaxweynuhu magacaabay oo insha allahu dhawaan tegi doona dalka ethoobia oo kala hadli doona arrinta wadiga shabeelle guddigaasina waa guddi shaqeynaya oo hawshiisa wata riboodyo badan bay ururiyeen waxaan rajeynaynaa inay tegi doonaan xaggaas oo ay kala hadli doonaan saameynta ay ku yeeleen waxyaabaha halkaa laga sameeyey saameynta ay ku leeyihiin su-aashaas marka waxaan filaya intaas inay inay ku egtahay su-aasha labaad oo ahayd wax soo saarka beeraha saameynta ay ku leedahay isbedelada cimilada waa sax oo isbedelada cimiladu wax weyn saameyn weyn ayay ku leedahay beeraha waxaa kaloo marka jira habkan casriga oo la yihahdo agricultural climate smart oo in beeraha laftigooda in loo beero qaab ilaalinaya la falgelaya isbedelada cimilada oo waraabka qaabka loo waraabinayo beeraha in lagu saleeyo qaabkaas qaabka loo hadda waxaa soo baxay waxyaabahan greenhouseyada ama ama aqalada beeraha laga dhigo oo runtii ka ilaalinaya saameynta cimiladu ay ku yeelanayso beerihii wixii la beerayay hadaba hadday noqoto dabaysha iyo qoraxda iyo waxyaabahaas oo dhan marka greenhouseyada hadda anagu dalka waa ka hirgelinay oo muqdishona waa ka sameynay gobolada qaarna waa laga sameeyey si waana lagu tababaraa beeraley inay arkaan oo ay fiiriyaan qaabka u shaqeynayo guryahaas beeraha lagu beerayo si looga ilaaliyo dhirta qaarkeed ama abuurada qaarkood oo u nugul isbedelada cimilada marka waa waa waa wax jira isbedelka cimilada waa jira waxaa ku ogaan kartaa innaga waagi hore oo so dalkeena guga iyo dayrta waxaa badnaan jiray mar walba guga badnaan jiray isbedelada cimilada hadda waxay keentay marar badan in dayrtu badan tahay taas oo ka muuqata maaragtay sida ay wax isu bedelayaan marka arrintaas waa arrin aada iyo aada saameynteeda u leh oo hay-adaha dawladda iyo shacabka iyo kulli in laga wada shaqeeya tahay si loo gaashaaman lahaa waa mahadsan tahay abaartu waxay noqotay soomaaliya mid kusoo noqnoqota sidoo kalena xilliga roobka hadaayasaan hore kuugu sheegay isaguna uu dhibaato kala geysto ma jiraan hay-ado ama dalal hadda idinka caawinaya inta aysan abaarta iyo cunno yaridu aysan macluul noqon oo aysan dadka iyo dunyada saameyn ku yeelaan maxaa tallaabooyina oo aad qaadaysaan si taa looga hortago yaase idin caawinaya
waxaa jira mashruuc bangiga adduunka uu fulinayo oo dhowr iyo afartan milyan oo dollar ah oo soomaaliya ay ugu deereen oo biyaha keliya ah gobolada weliba drylandka ah ama gobolada biila-aantu ay aadka abaaro u saameeyaan gobolada waqooyiga soomaaliya iyo bariga iyo gobolada dhexe iyo goboladan bayo bacool ama south west state iyo galmudug iyo puntland iyo somaliland ayaa hadda lagu bilaabaya oo ah gobolada biila-aantu ay biyaraantu ay ka jirto marka masaari mashruucaas wuxuu si gaara u target gareynayaa biyaha biyaha qaab alaba qaabki lagu qaban karo hadday tahay in biyo xireeno la sameeyo iyo hadday tahay biyo biyaha meel lagu qabatimo xilliga roobka ceelada il noqda ayaa ku jirta waxaa ku jirta biyaha meelaha qaarkood hoobadka ah oo badda ku shubmaya in la iyagana la celiyo mashruucaas marka masaaro kaloo badan oo runtii isku daya ah way jiraan oo waxaan loo yaqaan resiliencyga ama u adkeysiga abaaraha lagaga shaqeynayo annagu waxaan hadda wasaarad beera ahaan waxaan dhiga gelinay in ama hadda aan keenayba abuurkiisii iyo inaan ko ka faafino in dadka reer guuraaga ah xoolo dhaqatada ahi ay calafka xoolaha in xoogga la saaro oo aan lagu talagelin keliya xooluhu marka inay daaqaan waxa ka baxa meelahay daaqayaan in loo beero calaf loo beero kayda calaf la sameeyo si markaas ay ay ay u hirgasho in odow aysan africana waxaa la ogaaday abaarta haddii reer guuraagu neefkooda caano uleeyahay abaarta way u adkeysan karaan wana kasoo badbaadi karaan laakiin haddii abaarta ay ay runtii ay xooluhu waxay cunaan waayaan marka abaartu xoog ayay utaabanaysaa hay-adda w s d ayaa runtii waxa nagala shaqeysay in la keeno cawska lagu beero saxaraha oo dhulka dabadegaanada cawska ku baxa oo qalab containero oo kale a lagu dhex beerayo oo xag runtii soo saaraya caws badan oo nafaqaysan oo galeyda iyo masigadaii laga laga abuurayo xooluhuna runtii aada ugu libaanayan tijaabadiisina hadda waa la sameeyey waa la keenay waxaan rajeynaya dadku inay si gaa si iskooda u beeran doonaan oo ay ay runtii xoolaha haddii calafkooda lake loo helo abaarta waa loo adkeysan karaa
wasiir waxaa jirta in laga sheek in la sheego in xooggii shaqadoo kale dhibaata ay haysato dhalinyaradu ay tahriibayaan ay magaalooyinkii soo galayaan oo xataa tacabkii beeraha soomaaliya uu sii yaraanayo ma jirtaa taas
wallahi tacabku ma yaraanayo dadku aada iyo aada iyo aad baa anu waxaan ku faraxsannahay dadka soomaalida ah taariikhdooda hadda siday beeraha u beerayaan ama wax loo beerayo weligeed ma dhicin in sidaan loogu jeestay waxbeeridda soomaaliya gobol kastoo aad tegtid kacdoon wax tacab oo waxbeeris ayaa ka jira magaalada muqdisho waxaa jira dhalinyaro jaamacadaha beeraha ka baxday waxay sameeyeen kacdoon la yidhaahdo tacab aada iyo aad ayaa dadku beeraha hadda ay ugu jeesteen gobol kasta oo soomaaliyana waxaa ka socota fahan iyo in loo dhaqaaqay dadku inay wax beertaan annaguna ka wadaarad ahaan runtii aada iyo aad ayaa udhiirigelina arkaas waxaad muujinaysaa haddii imkaaniyaadka iyo taageerada ay u baahiyay shacabku ay helaan soomaaliya waxay noqonaysaa wadan quudkiisa lasoo baxa dadkuna aada iyo aad ayay ugu jehaysteen hadda inay wax beertaan meel kastana waxbaa laga beerayaa arrintaasi marka aada bay noo dhiirigelinaysaa waxaan ku dadaalaynaa in la kaalmeeyo waxay u baahan yihiin qalab hadday tahay iyo aqoon hadday tahay iyo hagis hadday tahay wasaaraddu inay runtii u samayso dhalinyarada waxbaratay oo beeraha soo baratayna iyaga la hawlgeliyo hadda waxaa jira mashruucyo oo world bank bankiga adduunka maalgelinayo oo ah in dhalinyarada lagu maalgeliyo inay iyagu beera beeraha beertaan iyadoo loo soo marinayo bangiyada ku yaala dalka soomaaliya aada umahadsan tahay wasiir markana dhegeystaha xigaan siinaya magacaaga walaal adoo ku bilaabaya maxaad rabtaa inaad weydiiso wasiirka beeraha iyo waraabka siciid xuseen ciid oo barnaamijka marti noogu ah wicitaanka dhegeystaha codkaaga kor u qaad walaal
falastiin ugu horeyn magacayga waa liibaan ibrahim amiin oo jooga gobolka baay ee koonfur galbeed ugu horeyn adiga iyo wasiirka waa idin salaamaya marka ugu horeysa su-aasha koowaad aan weydiinayo wasiirka waxaa waaye sanadahan dambe waxaa wax soo saarkii beeraha hoos ayuu u dhacay waxaa meesha ka maqan mashaariicdii horumarinta sida makiinadihii qalabkii biyadii oo ay ku falan jireen beeraha sida suntii maxaa dawladda baleen oo u qorshaysan oo beeraleyda ay u qaban rabtaa su-aasha ugu horeysa
waa mahadsan tahay liibaan haye wasiir
horta waa de waa waa sax waxa uu ka hadlay beeruhu beeruhu maanta qalab la-aan ma shaqeyn karaan oo xilligii gacanta lagu fali jiray ama wax walba gacanta lagu qaban jiray uma sidaa uma sahlana annagu waxaan de ka shaqeynaa de dawladdu de beero ma wada fali karto laakiin annagu waxaan ka shaqeynaa in technolojiyada dadka loo soo dhaweeyo hay-ado dadka ay ay si looga caawin lahaa in ay helaan waxay ku fashaan beeraha hadda su-aasha walaalkana soo weydiiyey wuxuu kasoo hadlayaa baydhabo baydhabo hadda waxaa dhawaan laga bilaabi doonaa mashruuc sanduuqa horumarinta ururka gargaarka ee maraykanka ama u s aidku ay fulinayaan oo ah in beeraleyda loo falo beerahooda iyadoo laga bixinayo cagafcagafyada saacadaha ay falayaan beerahaas ayaa runtii jiro halkaan dhawaan ka bilaabi doono oo loola kaashanayna hay-adda u s aidka in saacadaha loo kireeyo oo cagafyadaa jooga gudaha loo kireeyo ay ufalaan ilaa shan boqol oo higtar dhul gaaraya marka waa waa ka shaqeynaa sidii looga faaciyi lahaa xagga qalabka beeraleyda waana arrin aada muhiim u ah sidii loo loo heli lahaa in qalab la isticmaalo beerihii lagu lagaga shaqeeyo maadaama aan gacan lagu wada gaari karin dhulka la beerayaa markuu yahay dhul weyn waxaa la sheegayaa in roobabku ay yaraanayaan gaar ahaana bishan aanu ku jirnay abriil iyo may haddii ay yaraadaan maxaa laga filan karaa saameynaha inay ku yeeshaan soomaaliya waase goboladee gobolada ay culayska ugu badan ay arrintaasi ku kordhin karto
gobolada aan sidaan kuu sheegay gobolada biyo biyaraanta leh digniinta hadda lasoo saaray annaga lafteedana berri baan soo saari doonaa warbixin waafiyo ku saabsan cabsida abaaraha ee soo aadan maadaama dayrtiina ay yarayd gugiina hadda uu u muuqdo inuu isaguna uu runtii aada u yaryahay ama uusan meelaha qaarkood si fiican uga bilaaban meelaha uu ka bilowdayna uusan badnayn waxaa kaloo cabsida keenaya kulaylka oo ka badan siduu ahaan jiray marka runtii abaartaas laga baqayaa khatarteeda ay leedahay digniin ayaan maalowd waxaa la shirnay hay-adaha donariska waana la wadaagnay dareenkaas cabsida ah ee laga baqayo runtii abaaruhu inay saameyn weyn ku yeeshaan dadka iyo dunyada labadaba diyaargarow ayaana lagu jiraa sidii loo looga gaashaaman lahaa ama looga tacaali lahaa inaysan saameyntaasi noqon mid aada usii xumaata ama keenta in barakacyaal gudaha ay samaysmaan kuwii hore ku biira ama xooluhu oo runtii hadda meelaha qaarkood tabaldarro badan laga sheegayo ay ay ay ay ay dhibaato u geysato abaartu
waa mahadsan tahay wasiir markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga walaal magacaaga iyo meeshaa kasoo hadlaysa iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka beeraha iyo waraabka siciid xuseen ciid oo barnaamijka marti noogu ah
magaceyga ugu horeyn waxaa la yihahdaa sosad qaadi xashan waxaan kasoo hadlayaa muqdisho su-aashaa weydiinaya waxay tahay wasiir waxaan wada ognahana soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dadka aada u daaxsatay marka kaleeto muxuu ahay dad xoolihii way baaba-een beerihii ma lahan waxba ma lahan taada kale waxaan wada ognahanay webidii inuu guray oo waxba biyaa hadda lahayn maxaa qorshe idinkaga aadan dadkaas baaba-aya ee waxba haysanin magaaladaas baadiyahaas jooga maxaa ugu talagasheen inaa uqabataan
waa mahadsan tahay fos ka dawlad ahaan
waxaan filayaa tii webiga waa ka jawaabtay iyo waxa laga yeelayo dadka abaaruhu ay ku dhacayaan maxay dowladda iyo wasaaradaduba ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan su-aashu saasay ahayd
dadka abaaruhu ay ku dhacayaan waa waa runtii waa arrin aada u xanuun badan dawladdu wakti hore ayay bilowday inay khayradha-aan samayso wixii dawladdu ay qaban karto oo tabarteeda iyo awooddeeda ku salaysanna waa waa waxba laga haga lama hangaran doono wixii abaabul ah oo ku saabsan inaan adduunka iyo cidda na kaalmaysa aan aan la kaashanana waa wadnaa waa tan aan hadda beri kasoo saarayno qoraalka waa tan maalmihii dawlad dawladdu ay wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka ay kulanka deg dega u qabatay dhammaan bawadaagta adduunka oo lagu dareensiinayay xaaladda abaarta iyo heerka ay marayso marka dawladdu wax alaalay waxay awoodi karto abaarihii udambeeyay dalka ka dhaca laba kun iyo lix iyo toban laba kun iyo toddoba iyo tobanna runtii dadaalkii dawladdu samaysay wuxuu suurto geliyay in saameynta abaarahaas aada iyo aada hoos loogu dhigo waa lagu guulaystay tanna waxaan rajeynaynaa in sidoo kale saameynta dadka tabarta daran aysan aysan noqon mid runtii aada u weyn oo intii laga hortegi karaa inaan ka hortagno insha allah
wasiir waxaa kaloo jira in colaadaha ama nabadgelyo la-aanta ama meelaha kooxahan al-shabaab oo kale ay joogaan ay ka saameyn badan yihiin meelaha kale door intee leeg ayay nabadgelyo xumada iyo deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayso ay abaaraha ku leeyihiin
door aada iyo aada u weyn bay ku leeyihiin abaaraha dadkaas runtii meelaha ay nimanka nabadiidka ay joogaan dhibaato weyn bay dadka u geystaan iyagoo ka hor istaaga kaalmadii dawladda iyo adduunkuba usamayn lahaa ama iyagoo marar badan kaalmadaas ka qaata ee ku xira shuruudo ay maaragtay wax kaga qaadanayaan marka shaki ma laha dhulkaas waa dhulka ay saameynta ugu xun ay ka dhacday wey
aadaa umahadsan tahay wasiirka qaybgalka aad barnaamijka nagala qayb gashay
waa mahadsan tahay
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka siciid xuseen ciid intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo